بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بالاحتجاج صالح لا المرسل لكن مراسيل الصحاب تقبل كذا سعيد بن المسيب قبلا في الاحتجاج ما رواه مرسلا والحق بالمسند المعنعنا في حكمه الذي له تبينا وقال من عليه شيخه قرا حدثني كما تقول أخبرا ولم يقل في عكسه حدثني لكن يقول راويا أخبرني وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة بسم الله الرحمن الرحيم waxaan akhbaartii ayaa inoo socotay markaa wuxuu axaadii ama labadii qaybood uu yidhi akhbaarta u qaybsamayo mutawaatir iyo axaad ayaa wuxuu kii dambe oo axaad ah ayuu laba u qaybiyey ama uu yidhi labay u kala baxayaan waana say usuuliyiintu guud ahaan u qaybiyaan mid waa mursalkii oo aan aragnay inuu shambinayo suwartii inqidaac lahaay oo dhan oo umuurihii ay muxadisiintu kala qaadayeen iyagu way isku geeyeen oo kol haddii uu xun sanadka uu ka dhacsan yahay mursal bay ku magacaabeen musnadkuna mursalkii buu muqaabilkiisa yahay markaa dee hadduu mursalkan macnuu yahay uun xidhiidh la-aan sanadkiisii aanu xidhiidhin bal jaanibka ay kaba timi xidhiidh la-aantaasi ku doonaba haba noqdee musnadkuna kii sanadkiisu xidhiidhay ayuu noqonayaa ee haddii aan eegno oo musnadkii muttasil lagu fasirana kolay waxaay dee waa tacriifyada qaarkood marka la eego muxadisiinta agtood ee iyaga tacriifkoodii guud ee musnadka ama ay uba badnaayeen inay raajax yeelayeen musnadkiiyo muttasilku inaanay isku mid ahayne musnadku uu kasii khaasan yahay ou yahay muttasil laakiin marfuuc ah oo cibaaradan dee kii aan muttasilkahayn waa kii aan marfuucayn waa soo gelayahay laakiin haddana waxa taa meeshii ka saaraya kii aan marfuucayn qowlkii saxaabiga gaar bay uga hadleen marka waxay ka hadlayaan waa rasuulka ilaahi qowlkiisa salawaatullahi wasalaamu caleyh kol haddii sanadka xidhiidhana musnadkii xataa ay muxadisiintu tacriifinayaan buu noqonayaa uun bal markaa taasi taqsiimkii bay ahayd imikana xaggii xukumkii ama ixtijaajkii la xujaysanayay labada nooc ayuu imika ka hadlayaa sheekhu raximah llahu tacaala oo wuxuu ihi lilixtijaaji saalixun lalmursalu waxaa inoo dambeeya oo ku xidhan halkan wamaa cadaahu kaa mursalkaa wixii ka soo hadhay musnadun musnad weeye marka haddaba musnadkaasi oo huwa musnadkaasi saalixun mid u suubanaya weeye lilixtijaaji xujaysi la xujaysto oo haddaan wax kaloo xujiyadiisii dee manciyadee umuuro kalaa jiro oo isagoo uu musnad yahay aan loo xujaysanayn sida shuduudkii iyo ciladii iyo umuurihii ama ruwaadiisii oo sanadku ama wada joogeenoo dacfi kuba yimi iyo umuurahaasi way jiraan laakiin haddaan wax kale oo loo celiyaa jirin oo maanta dee itisaal sanad la-aan looma celinaye haddaba kii isagu musnadka markuu shuruudiisii kalen itisaalka hayna kulansado saalixun kuu suubanaya weeye lilixtijaaji in la xujaysto oo axkaamii kala duwanaa loo xujaysto taas buu suubanayaa dee waa kii aan daciifka ahayn markaa ee ama xasan ahaa intuu musnad yahay ama saxiixa intuu musnad yahay lal mursalu mursalku se taa mahaa waa ka duwan yahay oo mursalku ixtijaaj uma suubanayo dee waana say dee ahla cilmi bilakhbaar qowlkoodu uu yahay dawaa'if kale oo markaas sida shaaficiya aimo kalena qowlkoodu ay yahay wey marka mursalkii isaga lama xujaysanayo laakiin laakiin maraasiilu saxaabiyi saxaabiga wixii uu irsaariyey maraasiishiisa ah tuqbalu waa la aqbalayaa kadaa saas oo kale saa maraasiisha saxaabiga loo aqbalayo iqbalan waa nuuntu aliftu waa tii nuunta kasoo gadoontay iqbalan adigu aqbal saciid bna almusayibi saciid ibnu lmusayib maxay xaggan fil ixtijaaji xujaysigan la xujaysanayo de taasi waa jaanibkaasi maa kii aqbal rawaahu uu wariyey saciid saxaabiba maaha isaguyo waa nin taabiciye laakiin saa adee u aqbashay mursalka saxaabiga waxaa kalood u aqbashaa saciid ibnulmusayib maa rawaahu wixii uu wariyey mursalan xaalu yahay isagoo mursala oon sanadyo ujeedadna markaa waa irsaalkii welibana cilmi lmusalaxna kuba sugnaayo waa nin taabiciya oo wixii uu kor yeelo rasuulka u kor yeelo inuu saxaabigu uu ka maqlay sheegin kaa isagana aqbal wadci khaasa ayuu leeyahay oo u gaarahe aqbal bal shadriga hore hadalkiisu waa cad yahay oo ah musnadku ama xadiidku markuu musnadka yahay heedee sanadkiisaasi sidaa uu xidhiidho markaa kale oo ku yimaado oo daciifiyaana aanu jirin oo shuruuddii dee lagu aqbali lahaa ee kalena uu kulansadayna itisaalkii waan haynaa shuruuddii kale meesha ka maqan eh waa la xujaysanayaa axkaamihii kala duunaa baa loo xujaysanayaa taasi waa hadal dhan laakiin muxuu yidhi mursalkii waa kaa sanadkiisii uu wuxuun kaba maqnaa lama xujaysanaya hadda mursalkiina ogo weli haysa uun waa inqidaac dhammaantii mucallaqi waa mursal maanta halkan mucdalkii waa mursal munqadici waa mursal mursalkii khaaska ahaana ee iyadana waa mursal uun bal markaa wixii inqidaac laakiin sanadkiisa ku sugan yahay lama xujaysanayo taasna waa walow dee culimada qaar aynu dee kolley kutubtii kale musalaxoo ku sugan ama sharaxii imika kan kaba horeeyeyba aymo irsaal xujaysta ay jiraan laakiin haddana qowlkii muctamadka taa weeyo dee kol haddii sanadkiiba aanu xidhiidhin oo cidi ka maqan tahay ruuxan maqan aynan cayntiisiiba garanayn cadaaladiisiina ma garanayno waayo ruuxa garashada aan garanno xaaladiisa cadaaladiisa iyo cadaaladla-aantiisa aan garanaa waxay ka ratimaysaa garashadan isagii garanayno ee kol haddaynan isagiiba garanahayn uu meesha kaba maqan yahay cadaaladiisii shardiga ahayd si warkiisa loo aqbalana ma garanayno saa daraaddeed xadiidkaa sanadkiisa ay wax ka dhaceen lama xujaysanayo taas wey taasna bal waa hadal dhan laakiin tan baa istifnaayaad ama waxyaalo laga soo reeba yeelatay laba arrimood buu ka soo reebay mid waxa weeyaan saxaabi mursalkii saxaabi mursalkiina waxa weeyaan dee waaba saxaabi oo rasuulka ilaahay uu la kulmay waxaan u warinayaana waa xadiidkii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ama sunnihiisii laakiin wakhtigan uu rasuulka ilaahay xadiidkan sheegay ama sameeyey ninkani ma joogin oo ama maba soo islaamin wakhtigaas oo waaqacadan ama wakhtigaa aad buu u yaraayo qadar uu wax ku dabdiyo wax ku xafidaba da-diisu may ahaynoo muu gaadhsiisnayn ama mabuu jirinoo mabuu dhalan oo waa asxaabtii yaryarayd oo kale umuuraha caynkaasi maxay tahay dee xadiidkii inay markaa umuu joogin ama waaqacadan ama xadiidkane ee haddii la idhaha kol waa suurtagal rasuulkii baa ilaahay baa dib ugaba waramay ee laakiin si xaalkooda u badnayd maxay tahay saxaabi kaleu ka maqlay saxaabigii kale hadduu sheego dee waanay axaadiida aan ku aragnaa iyadoo saxaabigii uu saxaabi kale kasii warinayo taasna waaba kan sheegay ciddii u dhaxaysayoo mursal saxaabi maaha ee laakiin saxaabigii u dhaxeey meeshiina waan aragnay inaanu soo gaadhin ama aanu u joogin saxaabigii labaad ee uu kaba maqlayna ma sheegin rasuulkii ilaahi buu u tiiriyey kaas baa waxaa lagu magacaabayaa mursalu saxaabi ama saxaabi wuxuu irsaaliyey oo waxaanu u joogin oonu rasuulka ilaahay ka maqal ama aanu u joogin oo markaa uu samaynayo aanu arkayn oo haddana rasuulka ilaahay u kor yeelay waasidadiina uu ka tegey kaas baa mursali saxaabi la yidhaha marka wuxuu leeyahay noocaas dee mursal buu noqonayaa musnad maaha waa mursal ee musnad maaha laakiin iyagu asxaabtu dhammaan waa wada cuduul oo haddaan taa hore ku cilaynay ninkan meesha ka maqan ee ka dhacay kol haddaynaan isagiiba haynoynaan garanayn cadaaladiisiina waruma hayno saxaabada ilaahay baaba tacdiiliyey cadaalaa u wada sugan dhammaan waa wada cuduulo iyaga markaa inuu cadli yahay saxaabigan waan ognay tii baa inoo sugan dee markaa haddii aynu cayntiisii garanna iyo haddaan garan weyno waa isla miduunoo cadaala inoo sugan sidaa daraaddeed mursalu saxaabiga waa la aqbalayaa dee taasna hadday khilaaf meeshii jiray barhkoodna waa qowl iska marduuda uun axaadiidan aan arkayne sikaara saxaaba wariyaan saa ibnu cabaas iyo amhaashiina waliba raggaa muktiriintaa saa ibnu cabaas inteeda badan dee iyagu umay jooginba ee waasta ayaa ay waxa weeyaan kaga maqleen rasuulkii ilaahay ama uu inooga soo naqlinayaa waastada marar naadira waa sheegaan laakiin in badan dee waastadii ma sheeginbo axaadiidiisa badankooduba waa noocan bay noqon saase ibnu cabaas iyo raglen bal haddaba kaasna waa la aqbalayaa intaas waa mid oo mursalkii lama xujaysanayo ama lalmursalu mursalu saxaabi baan ka soo reebaynaa waa suurataas arrin kalea beydka dambe kuba sugan oo waa saciid ibnu lmusayib koley dee waxaad dhici karta inay idiin xarakaysantahay musayab ana musayib baan aqriyaye musayabna waa la aqriyaa musayibna waa la aqriyaa horta labada ishkaal ma jiro labadaba waa la aqriyaa ismigan waxaana jirta dee waalidkan saciidun magacan lama yidhaaha dad kale oo carbeed oo magacan la odhanayay baa jira oo halkii dee saa'ibadii ay jaahiliyadii isticmaali jireen oo kale ilaahay maa jacala allahu min baxiratin walaa saa'iba hayaa laftigu balkaba yimi ama ismigu marka qolooyinkan aan waalidu saciid ahayn oo dhan ee kale kuba sugan iyada kasiradaba kuma dabdiyaan ee fadxunbaa lagu dabdiyaa iyo ismu mafcuulo musayib ayuunbaaba la odhanayaa laakiin markay saciid waalidkiisa noqoto ayay labada wej baneeyaan musayib iyo musayab weliba waxaa la yidhaha saciid waa diidi jiray aabihii musayab in la yidhaaho oo wuxuu odhan jirayba sayab allaahuma sayaba aabihi way barhkood yidhaaheen waxa roomba isaga kasra un in la aqriya laakiin labada wejba waa wax magaca kuba sugan maya halkan kuwa kale laakiin fadxown oo suyuudi alfiyadiisa kullu musayabin fabilfatxi siwa waalidi saciidin fali wajhayni xawaabuul oo musayib dhammaantii waa bilfatxi musayab laakiin siwa waalidi saciidin fali wajhayni xawaab marka waxa leeyahay haddii qiraa'adaydii iyo wixii idiin qornaa ay kala duwan yihiin waa saas labada xaalaba waa wax jira weeye marka maxay tahay taasi waa nin saxaabi musayib ama musayab ibnu xasin iyo aabihiiba in saxaabiga ama taabicigaas waxay iyagu ka soo reebeen imaka uu ka soo reebe wuxuu leeyahay hadduu taabicigaasi xadiid warinayo xadiidkiina aanu sheegin saxaabigiisii waa mursal horta waa dee mursal waa maraasishii kale uun laakiin isagu had iyo goor bay idhaahaan dee ciddan uu ridayaa waa cid lagu kalsoon yahay uun waxaana haaliban ah dadka ruuxa uu ka tegayaa waa sihrigiisii uu dee ansadagii ahaayee inantiisa uu qabay waa abu hurayra ayaa u noqdaabay idhaahaanoo saa daraaddeed isagu dee cid aynu markaa garan la'nayo ama iqanimadiisa laga shakiya ama laydhaa waa iqa ma aha meesha kama saaro wuxuu ridaa waa taas inta badanna waaba abu hurayra saa daraaddeed isaga kiisana waa la aqbalayaa taasba oo saciid dee kolleyna waxaa iska jirtaa isaga uun mooye qolooyin kaloo taabiciintii ka mid oo yidhaahaan ruux iqa mooye ruux kale ma rido ama wax kama irsaaliyo xaggii taasna dee kolley la xukumunbay kuwaasna noqono waayo kol haddii iqa mooyaane ruux kale aanu ka tegahayn dee ruuxii hadduu inoo magacaabona ruux iqa uu magacaabayo taasi kolley quway u keenaysaa wixii uu irsaalinayay bal intaas weeye kolleyna haddee kitaabka eeg kitaab usuula ha ahaado laakiin haddana dee meelo qaarkood ay madan dejiyey ama nadmiga ha noqoto ama asalkii hore waa madhabtii shaafici in madhabta shaafici baanay sani ku sugan tahay bal dee koley horta masaladu oo ah saciid ibnu musayib wixii uu wariyey waa ka duwayn maraasiisha kaleo waa la aqbalayaa taas waxaana sababta taasi ay dhacdaytay isagoo shaafici meel kitaabkiisan um ka mida arahna sakhiir baabkaas masalad adiladeedii dee ka hadlaya oo u xujaysanaya masaladii xujadiisii sheegaya ayuu soo qaatay xadiid ama riwaayo xadiidba saciid uu irsaaliyey masaladana dee xujadeedii buu kaba hadlayay markaasaa wuxuu raaciyay cibaaro ah wairsaalu ibnilmusayibi xasanun cindana irsaalkaa ina musayib agtayada xasan buu ku yihi taasna waxay keentay aimmadii shaaficiye aada u mudnaa xaggan marka la eege dee raggii madhabta dejinteeda iyo taxriirinteeda iyo faafinteeda iyo qaybta weyn kaba qaatay ahaa hadalkan shaafici inay laba wej isugu khilaafaan barkood san inoo taalay yidhaaheenoo saciid ibnu musayib mursalkiisa isagoo maraasiisha kale shaafici diida oo diidaba isaga waa xujaystaa gaar bay yidhaaheen markaa mursalkiisii waa la xujaysanayaa ecilana waan soo aragnay yidhaaheen marka maraasiishiisii la baxdiye la doondoonay iyadoo musnada uun ayuunbaaba la arkay oo ujeedada uu sheegay ciddii uu ka wariyey isagii rasuulka ilaahay uba dhexaysay abu hureyraha uba badnaadeen qolooyin baa jiro kale oo wejka ka duwan lehoo may ee mursal isaga agtiisa shaafici waa mursaluun haddaan umuurihii guud ee uu inuu ku xoogoobayo dhowr ahayd aynu kutubtii musalaxa kusoo aragnay aan la helinna agtiisa ma xoogoobayo ee waxa ay tahay oo uu kaga duwan yahay mursalka kale saciid dee khaasiyadaasna waa leeyihin ruux siqaa mooyo ruux kale inaanu ridinoo markay noqoto tarjiix ayuu kiisa raajix yeelaa hadduu dee mursal la raajix ama wax lagu raajix yeelayaba wax kale uu xoogaynayo oo daliil kale uu sheegay kiibuu kusii xoogaynayay markaa tarjiixoo kale dee taas bay yidhaahaan markaa bal waa kalaam imaka halkan kolay imaam nawowi kutubtiisa qaarkood sida kitaabkiisan majmuuc iyo kitaabkiisan mustalaxa ah ee madbuuca ee laydha irshaadu dulaab alxaqaa'iq oo kitaabkan uu suyuudi sharxay kitaabka ka weynaa labadaba masaladu kusoo qaadaa waxaanu raajix yeelaa qowlkan ah mayiye waa tarjiixuune ma aha taas waxaanu kasoo naqliyaa bayhaqi kitaabkiisan isna madbuuc ee manaaqib shaafici shaafici manaaqibtiisa uu kaga hadlo laba mujalad ah iyo kitaabkan kale dee kifaaye ee uu leeyahay khadib aimadaasuu kasoo naqliya qolooyintaa ka duwanna way jiraan sida dee imaka daahirkan aan hayno bal masaladu koley waxay u xam dee labada wejba rogrogitaanba dee koley ixtimaalaysaa ama dee akhriga raddi bay ixtimaalaysaa laakiin bal asalka masaladu taas weeye waana umuuraha meeshana in hadalkan shaafici waxa lagu xambaaray in cibaare xasana isagoo kaba cabiray dee labadaa wej bay ku kala xambaareen oo raggaan sheegayaana ay wejkan tarjiixan ay u iirsheen bal intaas weeye imaka inta labada bayd noogu sugan wuxuu yidhi markaa almusnadu saalixun lilixtijaaji musnadku wuxuu u suubanayaa ixtijaaj lalmursalu mursalku se in la xujaysto uma suubado dee kol haddii uu yidhi mursalkii xujo uma suubado oo mursalkiina mursalkii saxaabiga iyo mursalkii saciidiya ay kuba jiraan tii buu deetay istidraaggan la yimi bal mursalku xujo uma suubadee laakiin maraasiilu saxaabiyi saxaabigu wixii uu irsaaliye maraasiishiisa ah tuqbalu ina isaga asxaabtu dhammaanba wada cuduul ah kadaa saasoo kale iqbalan adigu aqbal saciid bn almusayibi kole todobada waan kasii bedelaynaa fi lixtijaaji xagga xujaysiga mursalkiisa la xujaysanayo oo macnaa aqbal in saciid almusayibi ay maa rawaahu wixii uu wariyey saciid aqbal mursalan xaaluu yahay isagoo mursala xagga filixtijaaji ixtijaajka uba aqbal masaladna waa taan kaba hadalaan dhaafna intaan والحقوا بالمسند المعنعنة وحول ناظمك رحمه الله تعالى والحقوا ويهليشيين بالمسند حديث كان مسند كي وينيري صالح للاحتجاج وينيري وحكم كايسو كاس مسند كا وحي هليشيين المعنعنة معنعنك مفعلك وكان والحقوا ويهليشيين المعنعنة حديث معنعن كي سند كيس عن فلان عن فلان يكون سوغانتاي دي هالكي samictu ama xadaanii ama ahbaranii alfaadihii sariixa itisaalka ku ahaa meesheedii can can can ay taallo ama anna iyo waxaasi ay taallo xagga waxay haleeshiyeen bilmusnadi xadiidkan musnadka imaka aan soo aragnay ayay haleeshiyeen maxay ku haleeshiyeen waatan fii xukmihi musnadka xukumkiisii ayay ku haleeshiyeen alladii xukumkaasoo tabayana lahu u caddaadee dee imaka aan ka soo hadalay ee aynu soo aragno inuu saalixun lilixtijaaj yahay kaas bay ku haleeshiyeen kale waa beydkana waa gaar kuwa kale waa wax gooniya saddexda dambe markaasoo iyagu way wada socdaan marka wuxuu leeyahay halkan axaadiidta markan ay ruwaadu warinayaan dee horta inay sanad baa jiro oo sida balbe ka fowqaad bukhaari oo kale sheekhiisan laga bilaabayo uu wax ka warinayo ilaa saxaabigii laga gaadhayo dadkaa kala maqmaqle xadiidkii waa sanadka waxa la ydhaa bal isnaadba haddaa doontana dheh sanadka waxa la ydhaaba weeye markaa dadkii kol haddii uu ninkani ninkastaaba sheekhiisii uu ka waramayo inuu xadiidkii ka maqlay ee siyaqdan siyaqul adaa laydhaabaa had iyo goor u dhaxaynaysa roogan kala warinaya oo ama xadaanii noqon ama samictu fulana noqon ama noqonaysa akhbarani ama anba'ani ama noqonaysa can fulan can keliya unu halkii taas marka marka xadathani ama samictu ama akhbarani la yidhaahde waxay ku cadaynaya ixtimaalka lama jire ruuxani inuu ninkan sheekhiisa ka maqlay xadiidkii laakiin hadduu raawigi halkuu samictu ama xadathanii ka odhan laha unuu yidhaaho can fulaan ninkan can fulaan uu yidhaah dee laba ixtimaal baa jira inuu ka maqlayna waa suurtagal inaanu kala maqlino imaka nin aanad soo gaadhin waatan imaka musanifiinta aan arkayno intay sanadkii wada gooyaan can abi hurayratawna ay odhanayaan shaqa isku leeyihin iyo meelay ku kulmeenna mama jirto inaanu ka maqlino waa suurtagalo haddaba cibaaradan haddaba in xadiidka ay u dhaxayso labadii raawiye kala warinaya cani ay u dhaxayso kaas baa horta mucancan la yidhaahaa oo waa ism facuul lafdigu ee cancanahu macnaa rawaahu bicanun weeye can buu ku wariyey xadiidkii kaas weeye mucancanku marka haddaba marka wuxuu leeyahay mucancanku haddii sanadkii xadiidkaba cantaasi ay ku sugantahay ama wixii kale meesheeda iyada la midka ah ee ixtimaalkaasi uu ku sugan sida ana fulaanan qaala oo kale ama qaala fulaan iyo dakara fulaan iyo musnadkan bay la xukum tahay xagga marka la eegay in la xujaysanayo macnaha ujeedadu xadiidkaa sanadkiisa can ay ku sugan tahay waxaan ka dhigaynaa mursal kama dhigayno musnad baan ka dhigaynaa laakiin sheekhu waa idlaaqaye dee idlaaqeeda maaho shardi baa jiro ah shardigu raawigan canta isticmaalaya can fulan waa inaanu mudallis ahayn nin intuu sheekhiisa iska tuuro sheekh ka sarreeye u booda qariyo ciddii uu ka wariyo mudalisa ninkaa waa inaanu ayn haddii tadliis lagu yaqaano iyada cantiisii inuu samicta ama xadathani yidhaaha mooye ma aqbalayno itisaal laguma xambaarayo noocii kaleu noqono nooc inqidaac buu tegi bal taasi iyadu waa mid ilaa ay noo caddaato inuu ka maqlay taasi iyadu waa shardi dhan arrin kalea jirto labadan ninkan dee canta isticmaalay iyo kan mucancancanhoge ay u dhaxaysa cantu iyadana horta inay isa soo gaadheen inay isku waqtiyiin oo inay kulmaanna ay suurtagal tahay waa in la helo waana inta muslimiyo ay ku kaaftoomaan ee aimada qaarkoodna waxay shardiyaan horta marun inay noo sugnaatay inay is arkeen oo dee iyada haddaanay labada nin isa soo gaadheenba ninna wuxuu ku noolaa khuraasaan iyo ninna andalus weligood baa midba wadankiisa kama tegin midna ma soo xajin oo lama odhan xaj bay kuma kulmeen ama haddii midkood soo xajay soomay wada xajin haddii la odhanaa xaj bay kuma kulmeen taasoo kalena iyadoo mucaasaratahay kuma xambaarayno waa inqidaac cad laakiin haddii dee ay suurtagalna tahay inay kulmeen ayaa muslim iyo ay ku kaaftoomaano ay leeyihin tisaal baan ku xambaarayna bukhaari oo kale iyana waxay shardiyaan in dee ay is arkeen oo horta maruun bal adigu marka shardigaasna aan ku soo kordhisano musadkin buu inoola mid noqonayaa itisaal baan ku xambaarayna waan xujaysanaynaa haddii laakiin shardigaasi aanu jirin dee iyada itisaal laguma xambaaraya ilaa ay noo caddaato bal inuu sanadkani xidhiidhsan yahayoo dee alfaado kale aan aragno intaa weeye marka wuxuu ihi waalxaqu way haleeshiiyeen المعنعنة معنعنك ألفت والإطلاق المعنعنة بالمسند مسند كم بي هليشيين في حكمه حكم كي مسند كي كو هليشيين الذي حكم كاسو تبين له تبين له دو عدالين صاء رقناه إن صالح الاحتجاج وياهي لكن مركن أمورها رقناه falmucancankiina halkaasaan ku dhaafaynaa alfaadihii riwaayada ama siiqdii adaha ayuu halkana inooga sheegayaa wax wuxuu ihi sheekhu waana umuuro dee kutubtii musalaxayd ay halkan iskaga mid yihiin waqaala man calayhi shaykhuhu qara waqaala wuxuu odhanayaa man shaqsigii calayhi isaga korkiisa qara'a markan wasanka aqriyayna qara'a hamsadii baan takhfiifinaynaa si wasanku inoogu hagaagee qara'a imaka dee waan caadi taxqiiqi hamsada qara'a uu aqriyey isaga korkiisa shaykhuhu sheekhiisa wuxuu kaasi odhanayaa aqrinta u jeedaana waa maxay waa san imankaan samaynayo anigiibaa aqriyaya idinkuna waa aamusantihiin dee anigiibaa idinku dul aqriyaya haddaba ruuxii xadiidkiiba la warinayay sheekhiisu ka aqriyaya uu ahayo isagu ku dul aqriyay muxuu odhan marka dambe uu isagu warinayo maaha marka marka dambe uu warinayo uu sheekhiisii xadiidkii ka warinayo xadathanii ayuu odhan oo xadathanii fulaan kamaa taquulu sadu odhanaysa suuradaasoo kale haddii kama yaquul laydhaana halkan wasanna waa qaban lahaa hadalkina wuu isku wada kama sida kale uu odhanayaba ay u bannaantahay inuu u yidhaaha akhbara akhbarana damiirkii baa la socda wasankaa xadfay akhbaranii waa ii warramay si uu odhanayo taas wey walam yaqul ma odhanayo oo ninkaas raawigi ihi fii cagsihi waa suuradan imakaan hayno tii cagsigeeda ahayd suuradan haynaana waa maxay sheekha ayaa ah ka aqriyaya oo raawigii ku dul aqriyaya ama daalibkii cagsigii muxuu noqonayaa sheekhu waa dhegaysanayaa waa la socda ee ninkii daalibkaabaa isagu sheekha ku dul aqriyaya oo alqiraa'a cala sheekh weeye taas baa cagsigeeda iyada marka dambe uu isagiina warinayo ma odhanayo hadduu saa sheekhii wax uga xambaaray xadaanii ma odhanayo laakiin yaquulu wuxuu odhan raawiyan xaariga isagoo xadiidkii warinaya akhbaranii buu odhan fulaanun waxaysu meeloo lam yaqra aanu aqriyin sheekhu waxa weeyaan isaguna aanu aqriyin oo dee midkoodna weeye walxaal oo lam yaqra dee cala sheekh walam yaqra asheekhu cala raawi midna midna may dhicin walxaal laakiin qad ajaaza wuu ijaazayo kitaabkii oonu ka dhagaysan oonu kuna dul aqrin buu yihi kitaab fulaan dee sidaasaan ku warniyaa iga wari wuu ijaazayo u idmay riwaayadii marka yaquulu wuxuu odhanayaa raawigi qad akhbaranii sheekhaygii kitaabkan waa iigu waramay ama axaadiidan ijaazatan tanuu raacinaya ijaaza ahaan iyo idan ahaan buu iigu waramay oo waa ikhbaar mujmala bal saddexda bayd waxay koley alfaadihii taxamulka ama dee anwaacihii taxamulka adugu saddex kaba mida iyo cibaaraadkii marka dambe uu ruuxu adeegsanayay saa mid ka mida ama wej ka mida wax ku xambaaray kutubtii mustalaxaba iyadoo ka basisan aan soo aragnay ayuu halkan sheekhu inoogu sheegay maxay tahay haddaan saddexa suura mid waxa weeye markan dee inaga markaynu eegno mandiqadeenna ta inoo badan khaasatan soomaalida ta u badan oo ah sheekhu inuu aqriyayo dalabadna ay dhagaysanayaan waa weji ama nooc taasi waa asamaac min lafdi sheekhta laydhaa ee suurooyinkao dhan ugu heer sarraysa laydhaa midna waa suuradan bilaada qaarkood ama bilaadaha kale kuba badan oo ah sheekhu waa aamusan yahay kolkol buu tacliiqin ama dee hadday riwaayo looga jeedana maanta o dhanba u aamusnaanayaa haddaanu wax sax ahayne isagu u fadhiyaaye axad dalabadii ka mida ayaa aqriyaya axaadiidii ama kitaabkii waa taa laydhaa alqiraa'atu cala sheekh waa wej labaad midna waa ijaazadii labadii midna maba jiraan ee sheekhiibaa isagoon kitaabkiiba u aqriyin ninkii kitaab ama kutub kala duwanuu isagu riwaayo u leeyahay u ijaazaynaya oo dee dhici karto asaaniidan imika jirtaba waxeeduba inay ijaazada uga bataan ee waqtiyana kutubta badankeeda sidii lagu taxamuli jiray beryaha ama qode markay badnaatay ay noqotay labadinoo kala fogones aragna ay saa wax ku kala warin jireenba bal taasba wey haddaba markaa taasi iyadu waa saddexdii nooc siyaaqda markaa raawigiibaa saa marka horeba xambaarkiisa ama waxwarintiisu ahayd cibaaradu marka dambe weeye waa marka uu isaga sheekh noqday laga warinayo wax cibaaraduu isticmaalaya marka wuxuu ina yidhi haddii sheekhuu ahaa ka aqriyaya raawigii laba xaalo ayuu isticmaalay laba lafti buu inoo sheegay inuu yidhaha xadaanii fulaan waa leeyahay waa dee uu waramayo sheekhu waa kane inuu yidhaha akhbaranii fulaanuna waana isla mid xaggii luqada waxaan ku kala farqinaa ma jirabe akhbaranii fulaan hadduu dee jamciyo dadla joogayna xadaanaa fulaan iyo akhbaranaa fulaan waa odhan karaa taas waa mid waa leeyahay waxaa kaloo dee uu leeyahay inuu yidhaha samictu fulaanan taasna uu leeyahay ana inooguma sugnaanayn bal taasi waa mid waa suuradaa hadalna iyada kama taagna saasuu isticmaali maxaa suuradii labaad baa timi sheekhu waa lagu dul aqriyayey laakiin ka aqriyayey muu ahayn ninkiibaa dee markii dambe isagii loo baahday axaadiidiisii oo isagii lagaba warinayaa suuradaa wuxuu leeyahay sheekhu halkan xadaanii yaanu odhanin xadaanii fulaan laakiin ha yidhaaho akhbaranii fulaan luqa ahaan waxaan ku kala farqinaa ma jiro akhbaranii xadaanii waa isla mid ee laakiin maxaa dhacay koley qarnigii labaad markii la soo gaadhay waxa istilaaxaan aad muxadisiinta ugu faafay qarniyadii ka dambeeyeyna hagaag isaga sugnaaday inay oo waa istilaaxunbaa kala farqiye samaaca lafdiga sheekh laga maqlana xadaanii laydhaa sida akhbaranii loo odhanayo qiraadii cala sheekhna adigoon odhan dee inay alfaadii kale ka sariixsanaa dee qaratu caleyhi iyo waxyaalo in ahbaranii la ydhahdo markaa istilaaxa kala farqiyey waana sida muslim oo kale iyo shaaficiyo iyaga ay tahay iyo culamaa ulmashriq malaa intoodii badnayd iyo dawaa'if badan oo muxadisiinta ka mid aad mooda istilaaxuna markii dambe inuu jaanibkaa isagaba batay ama isticmaalkii culimmadu uba batay taas wey aimada waxaa kaba mida kuwa iyagu isticmaalay yidhi insadaan filayaa maalik iyo ama dee bukhaari iyo le wax farqiga uma dhexeeyo xataa adoo sheekhay ku dul aqriya xadaanii akhbarani waad odhan kartaa hadduu arrintan sii fiicna yidhi xadaanii qiraa'atan iyada hadda kama taagno wuu odhan karaa qiraa'atan calayh akhbaranii qiraa'atan waa saxiix laakiin markii dambe isticmaalka waxa isaga batay weliba kitaabka muslim iyo iyada waa dee had iyo goorta firqada waa ilaaliyaaye akhbaraniina in alqiraa'a cala sheekh loo isticmaalo xadaaniina asamac min lafdi sheekh marka xadaanii waad odhan laakiin xadaanii ma odhanaysay akhbaranii baad odhan markay qiraa'a cala sheekh tahay taasna waa mid arrintan saddexaad markay ijaazo noqoto ee uu sheekhu ku ijaaseeyey dee meeshii xadiid khaasi ma jiro xadaanii ma odhanaysid akhbaranina ma odhanaysid allahuma inaad tidhaa akhbaranii ijaazatan ood raacisa mooye alfaadihii fiicna ajaaza lii iyo waxyaalahaasad odhan haddii aad ijaaza ku qaydiso tira xadaanii ijaazatan akhbaranii ijaazatanna waad cadaysayba laakiin ma idlaaqaysidoo xadaanii ama akhbaranii qolooyinkii culimmada ka mida ama xufaadda kaba mid aha ee idlaaqayna tadliis bay ku tiriyeen siiqo uga yimi inay oo barhkood baa la arkay iyagoo wuxuuba ijaazo yahay haddana akhbaranii ama xadaanii isticmaalay waa la arkay laakiin taasoo kale waa nooc tadliis bay yidhahan fa intan weeye inta uu halkan nooguba sheegay aadna waxyaalahani u fiican yihiin marka kitaab sanad la aad haysato sanad iyo waxyaalaha le oo umuurahan ay caddaanayaan ee kutubteennan dee asaniidii laga gooyey waxba umuurahani midna kama muuqdo weeye oo cantan can abi hureyra la leeyahayna maaha inay kitaabkii asalkaa sanadka cani taalay maaha waxaa dhici karta inay akhbarani abu hureyra halkaa taalay in waxa weeyaan oo umuuruhu sande maaha waayo markii sanadkii la gooyey wixiiba wey marka laga tega bal lafdigan ku celin waqaala wuxuu ihi man ruuxii calayhi isaga korkiisa qaraa uu aqriyey sheykhu sheekhiisu uu ku dul aqriyey xadaanii buu odhanayaa oo qaala uu yidhidu macnaa uu odhanayaa weeye kamaa taquulu sad u odhanaysa xaaladaasoo kale markaad sheekhaagu uu yahay ka aad ka maqashay ee aqriyayay akhbaranii aad u odhanayso labadiiba walam yaqul laakiin ma odhanayo ninkaas daalibki ihi marka dambe uu wixii gudanayo fii cagsihi suuradan cagsigeeda waa markan cagsiguna waxay ahayd sheekhu markuu aqriaye waa marka sheekha lagu dul aqriyayba cagsigii noqonaysee xadaanii ma odhanayo laakiin yaquulu wuxuu odhan raawiyan xaaliya isagoo xadiidkii warinaya akhbaranii fulan iyadoo adigu isagu ahaa kii aqriyay ama raawi kale oo daalib kale uu aqriyayay waxaysu meeloo lam yaqra' aanu aqriyin sheekhii ama daalibkii waa axadun minhuma daalibkiina ma aqriyin oo sheekhii kuma dul aqriyin qiraa'a cala sheekh ma aha sheekhina ma aqriyin oo asamac min lafdi sheekh ma aha walxal laakiin qad ajaazahu sheekhii wuu ijaazeeyey oo uu yidhi kitaab filan baan ku ijaazeeyey iga wari marka dambe uu kama warinayo yaquulu wuxuu odhan ijaazadii waxbaa lagu warinayaaye waa bal waa raasmaal kabiir be yaquulu wuxuu odhan qad akhbaranii fulaanun ijaazatan ijaazaan buu igu warramay caadi laakiin akhbaranii ma idlaaqayo hadduu yidhaha ajaaza liina waa caadiba taas hadduu yidhaha حدثني جلسة بل وابد مقبول لكن أخبرني ما حدثني تدرس بين نقطة ما إطلاق والله سبحانه وتعالى على ساكوان كوبي ويانا يرهى والله هاي الله سبحانه